gudoomiye ku-xigeenka ururka naafada gobolka shabeellada dhexe isaaq xaydar caqiil ayaa sheegay in duruufo kala duwan xilligan ay soo food saaratay dadka baayaha gaarka ah qaba wuxuuna codsaday in lagala shaqeeyo sidii waxbarasho dhammaystiran ay u heli lahaayeen dadka naafada ah dadka naafada ah waxbarashadooda waxaa loo horumarin karaa in marka hore maaragtay wacyigelin la sameeyo laga dhaadhiciyo waalidiinta dadka naafada ee dhalay in cunuga naafadee uu waxqabsan karo qaybo badan oo ka mid a oo aan fahansanayna jirto oo maarata qofka naafada in meel laysaga tuuro lee aaminsan ayaa jirto in maarata horta dadkaas wacyigelin loo sameeyo in ay helaan maaragtay dadka naafada lasoo boodgareeyo xarumo maaragtay waxbarasho loo asaaso maaragtay maxaa la dhihilaha in aqabkii dadka naafada ay wax ku bartaan iyo aqabka kale waa kala dugan yahay in maaragtay aqabkaas la raadiy sida dadka brailka dadka aragala ay wax ku bartaan oo kale macalimiin tababaran oo silent languageka dadka dhagolayaasha bixiyo kale maaragtay gabdho waxaa jiro farsamooyin gacanta ka shaqeeya oo cagaha curyaana ka ah iyo naafo ka ah jiro maarata iyaga laftirkooda loo sameeyo waxsaas ayaa sidaasaa lagu horumari karaa in dadkaas lasoo boodgareeya laga warhaayo hankooda hort imoral ahaan la dhiso markaas kadibna maaragtay howlaha aan korku xusay loo hirgeliyo saasaan dhihi lahaa in lagu horumari karo gudoomiyaha ayaa sheegay inay wadaan qorshe magaalada jowhar ay kaga hirgelinayaan xarunta dadka naafada ah ee wax lagu baro wallaahi horta anagu wasaaradaha markii hoolalka ay wax ku qabanayaan marmar aragna inta kale waxa waaye iyagana nama soo raadinno hadda wasaarad waxbarasho oo ila soo xirito dad naafa aan warrabnaa inaan wax u qabane sidee baan ka yeelnaa dhehayso weli waxawaa ma haayo ilaahay a ku dugaan leeyahay kolley hadda wasaaradaha jirana inta badan waxawaaye markii naafada ay brograam yar oo magaca naafo quseeya markii ay arkaan unbay sawirana lasoo doontaane wax iska warqabid ama isla jaanqaadida ama waxqabada oo wasaaradaha qaar ka jiro maarata ma arkinba taas taasaan ka leeyahay waxaanse rabaa inaan kuu sheego nin la dhaho cabdiqaadir waasuga iyo aniga ayaa hadda ka hor feker intaan isku darsanay aan waxaa isku darnay dugsi dadka aragala inaan magaaladan ka hirgelino marka waalidiintii caruurta dhalay ayaaba la marsii waayey maxaa la yidhaha cunug naafa indho oo arag la ah waxbara karo waa laga dhaadhici waaya waalidiinta qaar ilaa cabduqaadir waasuga uu dhaho loor iyo caagan dhiibaa bil kasta cunugii maarata waxbarashadaas yimaado soddon cunug haddii aan helno soddon caag iyo soddon looraan siinaa maaragtay waxbarashadii sidaasaan waxaan ku helnay soddon cunug inaan diiwaan gelino insha allah hadda qalabkii iyo wixii iyo goobtii iyo maarata xarunta buulabaleyla inaan ka dhigano saasaan isku ogeyn marka qalabkii iyo maaragtay macalimiin la tababaro iyo wax badanaa dhima ka dhiman hawsha laakiin waxaan kuu sheegaa annaga hadda wasaarad ahaan oo wasaarad la soo hirta ama wasaarad howl ay noo dirsato weli ma arkin dadkan naafada ay ku sugan magaalada jowhar ayaa haatan waxay codsanayaan sida ay ku heli lahaayeen xarun waxbarasho oo dhammaystiran hay-adaha iyo wasaaradda waxbarashada ayaana waxay ugu baaqeen in ay la soo gaaraan sidii hamigooda ay u hirgeli lahaayeen